magaalada qardho ayaa lagu qabtay munaasabad lagu dhiirigelinaya arday dhammaysay qur-aanka kariimka iyo hingaada islamarkaana ka aflaxay dugsiga geelxoor waxaa kasoo qeyb galay munaasabada maamulka dugsiga geelxoor waalidiin culimaa udiin iyo marti sharaf kale maxamed aadan shire maamulaha dugsiga geelxoor ayaa ka warbixiyay ardayda qalinjibisay ardayay bilow waa taagan tihiin labadiina qayboodba qaybta koowaad oo higaada waxaa idiin dhiman inaad qur-aankii dhammaysaan oo xifdisaan qaybta labaadna waxaa dhammayseen qur-aanku labuu ka kooban yahay barashadiisa marka laga hadlahayo marka hore waxaa la dhaha horujeed marka dambena waxaa la nakhtiin horujeedku waxaa weeyaan waa bilow jaranjaradii koowaad buu ka baxay laakiin waxaa u dhiman marka labaad oo nakhtiimka ah markaasoo ardaygu qur-aanka xifdiyaa laxniga laga saxaa la diyaariyaa inuu noqdo arday bedelo macalimiintiisii waad og tihiin laga soo bilaabay nebi moxamed alayh isalaatu wasalaam kun iyo afar boqol iyo afartan afar afartan iyo dhowr sano ka hor ilaa heerka aan joogno macalinba macalin buu u gudbinaya sidaa darteed waxaa laydinka rabaa inaad noqotaan macalimiintii mustaqbalka daahiro xun baa soo baxday haddeer oo aan hor u jiri jirin ardayga markuu maanta qur-aanka dhammeeyo berri kusoo noqon maayo ardadan meesha fadhido laba jibaarkood baa maqan qaybna magaaladay joogaan qaybna baadiya aadeen intaan ma ahayn intaan meesha fadhido iyo laba jibaarkooda qur-aanka dhameeyaa maqan mid kastana markuu qur-aanka dhameeyey horuu ka dhaqaaqay waalidka marka waxaan leeyahay dadaalka aad soo wadeen markii miri dhalkiisa la heli lahaa inaad dayacdaan waa nasiib daro qaar ka mid ah culimaa udiinka iyo waalidiinta ka qayb galay munaasabadda ayaa hambalyo iyo bogaadin u jeediyay ardayda qalinjibisay qur-aankii iyo kuwa dhameeyey hingaadii wax wanaagsan oo laga qayb qaato oo laga soo qayb galo oo wakhti loo huro oo loo duceeyo weeye waxa la baranayana waa kalaamkii ilaahay waxaan rabnaa inaan maaragtay caruurtaas dhammaanteen macallimiinta iyo waalidiintaba aan u ducayno inay noqdaan waxay barteen kuwa ilaahay adduun iyo aakhiraba wax ku anfaca iyaguna wax noqda maxaan ku dhahay waalidiintoodna wax tara waxaan rabnaa inaan faatixada u marno carruurta yaryara inay noqdaaniin kuwa noqda qaariyaal adduunka dhan insha allah laga xuso inay noqdaan faatixada aan mar marno carruurta yaryarka quruxda badan barakaysan ee lagu maamuusayo ardayda dhammaysay qur-aankii kariimka ahaa iyo kuwa dhameeyey hingaada waxaan leeyahay maasha allah allahna barakeeyo allah barakeeyo ardayda way dadaaleen insha allah waana u jeednay waxay soo jeedinayeen duruustii soo jeedinayeen arday lagu dadaalay oo aad loo dhisay oo dadaal lagu bixiyey weeye insha allahu tacaala marka maasha allah baan leenahay allah barakeeyo insha allahu tacaala waana soo dhoweynaynaa waxaan leenahay soo dhowaada allahayna barakeeyo waxbarashadiinna iyo magaranaysaa waxa wey halkaa kasii wata khayrka kuwa qur-aanka dhameeyana waxaan kula dardaarmayaa inayan qur-aanka ka tegin ay qur-aankii sii wadaan oo naqtiin ay sameeyaan sidoo kale kutubtii asaasiyaadka ahaa ee caqiidadii iyo haddii alla ku huran yahay waxaa weeye fiqigii iyo carabiyadiiba ay bartaan ani waxaan ka mid ahay waalidiinta wax kaloo ma soo istaagin waxaan u soo istaagay inaan u mahad celiyo macallimiinta dugsiga geelxoor maamulaha maxaa shire iyo maamul ku-xigeenka iyo dhammaan barayaasha iskuulka iyo dugsigaba gudoomiyaha gobol gudoomiye ku-xigeenka gobolka gudoomiyaha waxbarashada dhammaan waa ku mahadsantihiin sidaa noogala soo qayb gasheen dufcadan waa dufcadii saddexaad ee ka aflaxday dugsiga geelxoor tan iyo markii la aasaasay